waa hagaag dhegeystayaal kulanti wanaagsan mar kale waa shabakada wararka qurbajooga ee somaali diaspora news dt com idinkoo sidoo kalena aad nagala socotaan qurbajoog dt com dhegeystayaal shirkadda shuraco oo baryahanba wadeey dardargelin lagu sameynayo mashaariic dalkii hooye laga fulinayo islamarkaasina lagu baadigoobayo maalgashi ganacsatada gudaha ku nool haddii ay noqoto somalilan puntland iyo koonfurta shishe ee soomaaliya intaba way ka howlgashaa oo mashaariicay imika ka fulisaa cabdikariim jirde gole oo ah isuduwaha mashruuca shuraco oo qeyb ka ah barnaamijka weyn ama shirkada weyn ee one earth foundation ayaanu khadka telefoonka ku wareysanay balsi aanu faahfaahin uga ogaano shuraako iyo howlaha ay qabato marka hore cabdikariin adiga oo mahadsan waxaad kusoo dhawaataa somaali diaspora news dt com aada baad u mahadsan tahay cabdiqaadir iyo dadweynaha balaaran ee dhegeystaa amba la socda qurbajoog dot com amba diaspora dot com waan waan dhawahay waa hagaag cabdikariin ugu horeyn bal waxaad dadka fikir ka siisaa sida ay ku timid ama uu ku yimid barnaamijkan shuraco oo markaasi maalgashiga iyo howlaha kala gedisan doonaya in gudaha dalkii uu ka fuliyo mashruucan shuraco waa qeyb ka mid a family foundation la one earth future foundation waana non profit organization ka dhisan oo beydkiisu yahay gobolka colorado ee dalka maraykanka waxay ku timi taariikhdu one air future foundation waxay waxay le brograamo kale oo ka shaqeeya wadankii sida ocean conspiracy oo ku samaysa daraasaad amba research burcadadeeda iyo impactka ay ku samayso dhaqaalaha adduunka marka mashruucan kale shuraako waxaa lagu daray last year sanadkii lasoo dhaafay two thousand twelve marka waxaan goolka weyn waa lagu xidha wadankii ganacsiga investment waa si wanaagsan waxaad moodaa in shuraco ay durtaba howl gashay oo markaa mashaariic kala gedisanna ay gudaha ay ka fuliso bal waxaad noo sharaxdaa sida mashaariicda aad u kala xulataan ama aad u doorataan iyo nooc mashaariicda aad xiiseynaysaan shuraco goolka ujeedada ugu weyn ay leedahay waa job creation amba in loo abuuro shaqo dadkii soomaalida marka waxyaabahan sida loo ogyahayba haddii shaqa la abuuro waxay qeyb ka qaadanaysaa stabilityga iyo deganaanshaha iyo nabadda wadankii soomaaliya marka waxaan aada uxiiseynaynaa businessyada u abuuraya shaqooyinka u abuuraya dadka localka same time viableka ee shaqeynaya marka business kasta oo abuuraya shaqo waxaan ku xidhaynaa loo raadinaynaa investment iyo maalgashi goolkaygu anagu waa inaan connectionkaa sameyno ama isku xirka waa si wanaagsan markaama ganacsiga aad gacan qabanaysaan ma mid markaa la unkayo oo fikir ku salaysan baa mise waxaad jeceshiin ama aad door bidaan qaar jira oo la ballaarinayo markaasi mashaariicdaasi ama ganacsigaasi ay uga faa'iidaystaan dad kale oo dhanka shaqaaleynta oo kale ah wallahi labadaba waanu xiiseynaynaa hadduu yahay startup business cusub amaba existing business jira oo la ballaarinayo labadaba waanu as long as businesskaasu yahay business aan shaqeynaya oo dadkii localkuna ay ka faa'iidaysanayaan oon wax conflictka abuureyn waxaanu la raadinaynaa investment iyo waxaan ku xidhanaa investors marka inkastoo business existing mar walbaada ay ka fursada badan yihiin laakiin labadaba waan eegeynaa hadduu yahay startup ambaba existing labadaba waa si wanaagsan markaa sideebaad ugu baadi goobtaan maalgashiga ama investmentka sideebaad ruuxa ganacsadaha ah ee soomaaliga ah ee doonaya inuu ama ganacsi markaa bilaabo ama mid ku guda jira oo maalgashi u baahan yahay si u ballaariyo sideebaad ugala shaqaysaan in aada ku xidhaan dadkan doonaya ama xiiseynaya qudhoodu inay maal gashadaan mashaariicdan saan ku sheegay waxaa jira hawadeeno nala shaqeeya oo jooga wadanka gudihiisii marka xaggan somalilan qofkaa noo jooga muqdishona qof kale qorayna hadduu lahayla futurekana qof kale puntland region marka step by step gobolada somaaliya dad baan shaqaalo soo eega oo la kulma businessyadii ayaanu ayaanu qoraynaa qaarna waanu qornay marka qofku wuxuu noo soo diraya business plan emailkayga waxaad ka helaysaa websitekayga marka qofku noo soo diray business plan business plan kaasaan waxaa eegta review board amba guddi guddidaasa marka review board business plan hadduu yahay business plan dhamaystiran oo complete then waxaanu la doonaynaa investorski marka anaga investorski ugu geyna marka investorskaas waxay noqon karaan impact investors jecelayn wax caawiyaan amba traditional investors asagaba faa'iido waxay ka iman karaan ajinada ajinabiya ama soomaalida kurbajooga labadaba waa gartay haddii aan eegno garanayo iyada dhankan soomaalida maalgashiga baadigooysa dadkan aad sheegtay ee kala gedisanaya ama traditional investorska ah bal iyaga fikir naga sii waa dad maalqabeena ama shirkado maalqabeen oo nooceeya maxay xiiseynayaan haddii aad cid ka xusi kartas ayaa ka mid ah waxaa had iyo goor traditional for example investorska aanu taargerin waa any investor oo magaranaysaa traditional investor uu noqon karaa faa'iido raba oo masalan doonaya inuu la qaybsado faa'iidadii iyo khasaarihii businessadii waxay noqon karaan impact investors jecel inay wax caawiyaan oo jecel impact inay ku sameeyaan hadda ay wax ka bedelaan masalan for example xaaladda ka jirta nabadgelya darrada ka jirta wadankii oo kale haddii shaqa la abuuro ay taasi ka qayb qaadan sanawna ka qayb qaadan kartaa in stability maadiya nabadii iyo other foundations kale oo iyaga laftoodu jecel inay meelaha dagaalada ka dhaceen inay caawiyaan ama qurba joogka soomaalida intaaba noqon karaan marka iyo ama family foundation sida arsenal family foundation oo kale marka ani amba foundation ha noqdo amba qurba joog ha noqdo kale amba ha noqdo dad ajnabiya oo investorsa intaba waanu business plankii waanu la doonanaynaa inta qaar already labaan ku xidhnay laba organization oo ka shaqeeya hargeysa iyo berbera ayaa waxaan ku xidhnay investment iyo funding waa gartay haddii aad iyada nooga waranto labada mashruuc ee aad gudaha ka fuliseen ilaa iyo xaatan waa qaar nooceeya hab nooceeya bay u shaqeeyaan sidaed isugu xidhanteen maxayse qabtaan labada labada organisation aan ku xidhnay investmentka ama fundinga waxa weeyaan mid waxaa somali farfishing waxay ka shaqeeyaan berbera shaqadiinkoy bilaabeen baa waxay tababarayaan amba training ay u sameynayaan kaluumaysatadii soomaalida ee deganeed berbera organisation kalena waxaa la yidhaahdaa somaliland meat development association ama samda beeskooda waa hargeysa iyaguna waxay waxa weeyaan waa women initiative mainly waxay ka sameeyaan camel boneski amba lafihii geelaya waxay ka sameeyaan jewelry isku qurxiyo marka iyagana waxaanu ka caawinay oonu ku xidhnay aan u fududay inay ka qayb galaan london carwo ka dhacday oo jeweleriga international ahayd si markaa alaabtoodii ay ugu soo bandhigaan oo adduunku u arko marka xagga marketingaan ka caawin marka soo saar labada organisation aan ku xidhnay investment laakiin organisation wuxuu sidii weli markaa sanadkan aanu shaqaaleyn mar haddaan qornay gudaha ka shaqaynayay inaanu ay soo helaan more opportunity business opportunity oo dadku ay ka faa'iideysan karaan oo shaqo abuuraya marka anaguna aanu ku xidhayno shaqaalaha noo jooga colorado marka kuwaasa bisitalaanki qaadaya markaa u geenaya investorskii amba funderskii si markaa ay ay toos aan markaanu connection sameyn waxaan isku xidhaynaa investorskii iyo business opportunity ka jira waddanka gudihiisa waan gartay cabdikariin adigoo mahadsan waxaad iminka wadeen muddoba intan ka dambeysay laba kun iyo labaiyo tobankii markii la aasaasay mashruucan shuraako kulamo aad la yeelanayseen qurbajooga soomaalida intooda badan waqooyiga america ku nool iminkana dhanka yurub baad u gudubteen bal waxaad fikir naga siisaa kulamadaasi waxa ay kuta ku saabsanaayeen waa runta markii aanu launch garaynay website-ka november two thousand twelveki waxaanu bilownay inaanu la kulanno qurbajooga soomaalida north america markii ugu horeysa waxaan la kulannay gobolkaan deganay colorado qurbajooga degan magaalada denver waxaa ku xigay ohio waanu tagnay magaalada columbus asdaad waxaanu tagnay magaalada minneapolis ee gobolka minnesota iminka waxaa jooga london ingiriiska tiim kamida shuraako se ula kulmaan qurbajooga soomaalida oo halkaa shir baanu ka qaban qaadinay marka ujeedada ugu weyn u sameyneynay shirarka aan la kulmayno qurbajooga soomaalida ee north america waxay ahayd inaanu aanu la wadaagno ka dhaadhicino programkan ku qabanayo waxaan anigan la shaqeyno sa waynu foonahay xiriirka qurbajooga dhexdoodu soomaalidu qof kasta kelidiibu ayuu wax wataa marka waxaan ka fikira inaan isku xidhno iyaga dhexdooda investors kalo ajnabi aan ku xidhno si markaa wadankii ay u maalgashadaan saan la socono soomaalidu qurbajooga aada wadankii ay u maalgashadaan iminkana way way kasii dhabanayaan step by step marka inaanu iyaga laftooda isku xidhno dad kalo investors kalo ajnabi aan ku xidhno si markaanu aan ugu facilitate garayno maalgashiga wadankii marka shurakaanana waxaanay non profit anagu wax siiya masaaj garayno goorkaygo inaanu wadankiina shaqa laga abuuro kasaana ugu xirma wadankii amba ha noqdo investment dibadda amba funding amba even skills oo markii aan wadankii tagnay waxaweeyaan soo ogaanay waxaa kamid ah in sidaa loo baahan yahay high skill leh oo sida la socota green green baa waddanki ku dhacay dad badan baa kubaha usoo baxay waxay tahay inaanu wadankii dib ugu celino skillskii kasoo baxay amba training hala bixiyo amba
waa si wanaagsan cabdikariin jirde gole oo ah suduwaha mashruuca shuraako oo aad ka bogan kartaan shuraako dart org ayaanu maanta ka wareysananaa mashruuca iyo dhinacyadiisa kala gedisan cabdikariin waxaad moodaa in soomaalida kolka la yiraahdo shirkad baa idinla kulmaysa oo ma garanaysaa maalgashi iyo shaqo abuur iyo qurbajoog oo doonaysa inay idinkala hadasho in qof waliba uu yiraahdo shuraako ayaaba dee mashruucaaga hirgelinaysa marka kulamadii aad la yeelateen qurbajooga fikiro iyo aaraayo nooceeyabaa idinka soo xadhooday ha waa runtaa marka hore qofku shuraako u moodaya in anagu toos aanu ku gashanayno amba investment amba laakiin markaan u sharaxno in anagu nahay connection aan samayno amba isku xir aanu isku xirayno investorskii dibadda joogay ama ha noqdo soomaali qurbajooga ama ha noqdo dad kaleo ajnabiya iyo opportunitiyada wadankii ka jiray shaqada abuuriska shaqada abuurayay marka markaan u sharaxna way fahmaan markaan waxaanu samaynaa connectionkaasaan samaynaa wax siiyana markaas galeen waxaan non profit oo waa number organization self funded ah oo waxaa fangaraysa family foundationka one health future foundation marka goolkayguina waa connection aan samayna markaas ku fahnaan markaan la kulanno iminka soo far xiriiro badan baan la yeelna qurbajoogii dad badan waxaa jira iminka business banaan laga sheergareeyey markaanona aan iminka u raadinayno investorski waa gartay marka laga yimaado soomaalida dib ugu noqono ka hadalka shirkadahan ama shakhsiyaadka maal gashanaya ganacsiyadan soomaalidu ay gudaha dalka ku hayso sida lala socdo guud ahaan jamhuuriyaddii soomaaliya laysku oran jiray burbur baa ka dhacay waxaa jira maamullo iyo dowlado aan ictilaaf fara badan haysan sawirka ay ka haystaan inta badan dadka reer galbeedka ku nool oo iyagu markaa u badan dadka maalgashada maalgashiga duninta gacanta ku haya caqabad nooceeyabaad kala kulantaan sawir nooceeyabaas idinka soo baxa afkaarta ay ka qabaan ganacsi laga fuliyo geeska africa amaba gudaha soomaaliya maxaa idinka soo baxay markaad la kulantaan oo tirahdaan soomaaliya oo kale ayaanu doonayna ama somaliland ama puntland in aad maalgelis u sameysaan ashkaas ganacsi macquula oo shaqo abuurna dhalin karaya ayaanu idiin haynaa walahi saa usocota wadankii haa dagaalla ka dhacay laakiin imika dugtoka aad buu soo bedelayaa meelo badan oo degan baa jira sida puntland oo kale amba somaliland saan la socono koonfurtana step by step way soo degaysaa marka runtii ma sahlana in easy lagu qanciyo traditional ancestreska shabaab faa'iidada markiiba laakiin waxaan xooga saaranaa qolon leedha impact ancestres oo jecel inay impact sameeyaan oo ay dadac ka caawiyaan at same time for example ay job creation oo kala sameeyaan marka dadkaasaan xooga saaraynaa iyo qurba jurga soomaalida oo marka oo bilaabay already oo wadankii maal gashaday inkaasaa tagta oo magaalooyinka imika ma boosaaso ama hargeysa oo kale yani business boom businessku aad buu yani horumar weyn waay muqdishona imika saa socoto waata constructionka uu bilaabmay iyo dhismihii gurinku marka qurbajo already way bilaabeen markaa iyaga laftooda markaa in sii xoojiyo oo shaqadaa markaa ay bilaabeen maalgashi wadka ku sameynay iyagana lagu sii xoojiyo lagu sii dhiirigeliyo soo jiitana investors kaloo ajanabiya markaa kolley kuwa ajanabi waxa ugu horreyn kuwa jecel inay caawiyaan oo stabilityga iyo nabadda wadankii ka qayb qaataan kuwa kalena way iman doonaan oo runtii wadankiisa ogtahay resource badan buu leeyahay markaa ninka investor ka yimaada ajanabigu isna wuu ka faa'iidaya dadkii soomaalidii localkaana wuu ka faa'iidayaan labadaba waa si wanaagsan sida aad sheegtay iminka dhulkii intiisii badan nabad baa lagu soo dabaalaya khaasatan koonfurta oo aad muddo dheer kadib aad muddo iminka in xaaladii ay aada isku soo bedelayso shirar baana jira caalamiya oo dowlado iyo ururo qabtaan oo markaa lagaga hadlayo sidii ama loo gacan qaban lahaa dowladda soomaaliya oo kaleeto tusaale ahaan iyo guud ahaan soomaaliduba hadday puntland noqoto iyo hadday somaliland noqotaba door ma ku leedihiin ma jirtaa xiriiro iminka london oo kaleeto bisha may waxaa lagu qabanayaa shir ingiriisku uu qabanayo shirkaa inta aan dhanka siyaasadda iyo waxaa la gelin waxaa ka horeyn doona shir maalgashi loogu baadigoobayo iyo iyo gacanqabad dowladda soomaaliya kulamada noocaas oo kale ma laydinku casuumaa ma ma ka qayb gashaan sideed soo aragtaan walahi wixii shira wadanka dee dibudhiskiisa iyo dhaqaalihiisa aad baan usoo dhaweynaynaa qaar waanu waanu usoo casuumay qaarna weli process waa noo socda turkiga oo kale shir baa ka dhici doonaan hadduu ilahayna may koo iyo labaatankeeda waanu tegi doonaa ka insha allahu tacaala shirka london laftiisa waanu ku tala jiraa marka wixii shira ee wadankii wuxuu qabanaya xagga dhaqaalaha iyo anugu main la xoogaygu xagga siyaasadda maaha waa xagga ganacsiga iyo xagga dhaqaalaha iyo shaqa abuurista waanu ka qayb qaadanaynaa waa inaanu ganacsatada wadankii aanu xoojino o aanu kor u qaadno runtii mashaariicdii hore ee loo ay soomaalidu hore ugu baratay oo dalka ama shirkada hadday noqoto laga fuliyo waxay u badnaayeen qaar dhanka gargaarka iyo bini-aadanimada u badan iminkase ruuxa booqdo websitekiina ama eega mashaariicda aad gacanta ku haysaan ama aad gacanta ka geysateenba waxaad moodaa in dhankan ganacsiga xoog weyn la saarayo runtii shuraakana ay tahay hormuud ma u malaynaysaa in la gaaray iminka xilli dunida iyo soomaaliduba ay dhankaa u janjeersan lahayd oo markaa xoogga la saari lahaa bal sidii marxaladan bini-aadanka iyo gargaarka looga gudbi laha islamarkaana horukaca iyo maalgashiga looga gudbi lahaa ha ha waan aaminsanahay because hor siday wada ogtahay wada ognahayba soomaalidu by nature waa business oriented oo business ku fiican yihin oo wada ganacsiga aada ugu fiican marka haddii la kobciyo xagga ganacsiga la kobciyo way kusii guulaysan karaan saa u socotaa already way bilaabeen iyadoo cidna caawin iyagaaba samaystay intaa ka dhigto dee ninka magaalooyinka waaweyn ee wadankii way yani saan kuu sheegay aad buu uga shaqeeya cidna may caawin iyagaa samaystay marka haddii lasii promote gareeyo intii de magalanasa international organizationka adigoo saa sheegtay waxay ku mashquulsaneen xagga humanitarianka lakin xaggii xagga ganacsigan haddii la caawiyo yani waxaan aaminsanahay inay qayb weyn ka qaadan karto stabilityga wadanka iyo nabadeynta marka ganacsadu ficlan waxaan jeclana la shaqeyna ganacsatada amba chamber of commerceka wadankii ka shaqeeya xagga ganacsiga rugaha ganacsiga sida amba puntland amba somaliland amba somali chamber of commerce muqdisho marka inaanu xoojino businessadii ha hadday noqoto xag maalgashi ama hadday noqoto xag tababar si markaa businesski u kobco oo xitaa marka dambe ay u dhoofiyaan bas awooda wadankeenu wuxuu leeyahay resource badan oo laga faa'iidaysan karo hadday noqoto xagga xoolaha ama xagga beeraha matalansa oo laga faa'iidaysan karo hadii la kobciyo markaa dadkii gobolkana ay ka faa'iidaysan karaan adduunkiina ka faa'iidaysan karo waa si wanaagsan waxaad moodaa in dhanka xoolaha iyo beeraha iyo kalluumaysigu inay yihiin iyo badeecooyinka laga keeno dibadaha ama kuwa dibadaha loo iibgeeyo inay yihiin wadadii ganacsi ee soomaalida hore u taqiina iminkase waxaad moodaa in soomaaliya iyo duniduba iyo soomaaliduba iminka u gudbayso dhanka macdanaha oo kaleeto ama shidaalka oo kaleeto ama fooxa iyo beeyada oo kaleeto markaad eegto mashaariicdan la idinla yimaado ama afkaarta la idinla yimaado ee aad markaa dadku ku baadigoobayaan cid gacan ka siisa sidii ay u hirgelin lahaayeen waxyaabaha aan soomaalida horey loogu baran inay ka ganacsato ee aada aragtaan maxaa kamid ah wallahi wa aad waxaa kamid ah for example saas in sheegtay beeyadoo kale ama fooxii businesada waa businesada cusub ee dhulka ay aada u xiiseynayaan kalluunkii baa kamid ah oo runtii kalluunka soomaalidu aada may cuni jirin beriga hore laakiin waxaad moodaa inay dhulka aada u xiiseynayaan oo sectorka kalluunku yani potential badanna wuu leeyahay in la dhoofiyo dadkana aada u xiiseynayaan waxaa kaloo kamid ah imika malabka oo kale oo honeygi honey production sectorka laftiisa dadku way xiiseynayaan wuxuuna potential badanna wuu leeyahay in la kobciyo oo kor loo qaado waxaa kaloo kamid ah women initiativeska amba haweenka soomaalidu waxyaabahay gacanta ku sameeyaan sidii hidiye dhaqankii containeradii lagu caanaha lagu shubi jiray ama haamihii ama dhiilihii iyo xitaa julariga laga sameynaya lafaha geela waxaasoo dhan waa women initiatives amba haweenkii soomaalida sameeya marka oo u baahan de in lagu xidho industries oo potentialna leh marka haddaad u fiirsato de iyo sectaradii hore u jiraybe sida xoolihii oo kale oo iyaga laftoodu yani dilkasa la socota aad loo dhoofiya xoolihii waxaa kaloo kamid xaggii beeraha laftooda xaggaa lafteeda potential badan baa kasoo socda saanka maqlemka sisinta oo kale haddii yamuuskii oo kale marka wadankii runtii dhinaca adeegtada potential baa jiray laakiin waxay ubaahantay in laisku xidhmo qurbajoogii iyo dadkii gudaha joogay iyo dad kaloo dee ajnabiba marka si kor lagu qaado dhaqaalihii iyo wadankii sectorii soomaalida waa gartay cabdikariin waxaad moodaa kol haddii dalburburo da dagaal dhex maro mashaakilaad weli qaar jiraan meelaha qaar in kastoo ay iminka ka fiyooban ka fiyoow yihiinba wixii horey u dhacay oo aad moodo in horukac lagu tallaabsaday haddana waxaan mar raba ka marnaanaynin kolka soomaalida dhexdeeda ay noqoto khaasatan qurbajooga oo kaleeto haddii aad laisleeyahay ku dhiiri geliya mashaariic laga fuliyo dhulkan soomaalida hadday noqoto puntland ama somalilan iyo south centralba sidee uga looga saarayaa fikirkan siyaasadeed ama degaaneed ee soomaalida qurbaha ku nool aada moodo runtii in weli aanay ka tallaabin ma noqon kartaa caqabad aad kala kulantaan ruux iminka maalgashi oo kaleeto awooda inuu ka sameeyo gudihii markaa baadi goobaya un degaankiisii inuu maalgeliyo sidee loogu qancin karaa ruuxaas oo kaleeto inay dhici karto adduunkan uu haysto in ay maaragtay faa-iide ka ballaaran uga soo baxayso haddii weji furan iyo maskax furan uu ku wajaho mashaariicda laga fulin karo gudaha markii hor aanu la kulanay soomaalida badankooda qurbajoog waxaanu aragnay horta businessku business communityga soomaalidu waa isku xidhan yihin oo haddaad xagga xawaalada oo kale xagga telecommunication oo kale yacni all the regions way ka jiraan waana dad ku xidhan oo xagga runtii way wada shaqaystaan laakiin wax kastaa kulay step by step baa loo bilaabaa taa qofka hadduu masalan rabo inuu regionkiisii uu maal gashado waan ku caawinayna dhibaato male oo kollay step by step bay way iman doontaa kan lafteeda qof markaa inuu meel meel kasta fasilkii la tago laakiin waxaan ogaanayba gruubka actually isku xidhan ee soomaalida ee wada shaqaysta waa ganacsatada oo telecom telecomka hadaad aragto ama xawaaladaha dua multi magaranaysa efigin ayaa wada leh wayna ka shaqeeyaan inta awal ay xawaalada soo qaadato dad kala duwan baa leh wayna ka shaqeeyaan all regionska soomaali marka runtii waa bilow marka waxaan rajacanay dee sectorada kale o dhan inay taa noqoto lakin step by step lakin qofka hadduu masalan rabo business gooniya isagoo ka bilaabo region gooniya uu jecel yahay waan ku caawinayna because shuraabka ahaan waan ka shaqeynaa gobollo oo dhan yani gobol keliya kuma koobnin gobollo o dhan waan ka shaqeynaa marka qofkay ku xidhantay su qofku businessku rabo inuu bilowdo uu garanayo in regionku ku kalsoon yahay waan ku caawinayna laakiin waxaban ogaayo laakiin waxaan ogaanay business community actually ay isku xidhan yihiin soomaalida markaaan ku tagna wadankii oo wada shaqaystaan inkastoo badan yahay xagga weli telecomka iyo xawaalado kale oo kasha gobol dhan ka shaqeeyaan marka runtii waa waan dhiirigelinaa qof yani business qofkii adduunka maabashanayaana weer uu doono iyo businessku isagu rabo oo uu ku kalsoon yahay uu garanayo iyo regionku rabo sharaakahaan ka shaqeynaa waan garta cabdikariin adigoo mahadsan waxaa jira maamulo kala gedisan oo gacanta ku haya degaano kala gedisan oo dhulkan aad ka hadlayseen maka ee maalgashiga aad u baadigoobeysaan ah dhiirigelin intee la-eg baad iyaga ka haysataan dabcan caqabadana way jirayaan maalgashigan aad wadaan iyo mashruucyadan aad dooneysaan inaad fulisaan lagu markaa shaqooyinka loogu abuurayo dadka gudaha ku nool maamulada wax caqabadaha ma kala kulantaan wax caqabadaha runtii kalamaanu kulmin maamulada ka jira wadankii actually waynu soo dhaweeyeen waanu waanu tagnay puntland somaliland aad bay noo soo dhaweeyeen waan la kulanay chamber of commerceka waxaanu la kulanay wasiirada aad bay noo soo dhaweeyeen soomaalida ganacsatada wt ganacsigu waxa keliya ka socda wadankiisa la socota ee aada u shaqeeya ee dadka ugu badanna ay ka shaqeeyaan marka runtii may wax kamaanu arag wax wax kamaanu arag caqabada actually soo dhaweeyeen markii aanu tagnay muqdishona waxaan la xidhiidhnay chamber of commerceka muqdisho marka ayaguna aad inoo soo dhaweeyeen inkaan wada shaqeyn baanu leenahay marka runtii maamulada wadanku ka jiro o dhan wayna soo dhaweeyeen fikradana waa fikrad aada ay ula dhaceen because waa fikro cusub oo odhanaysa qofku wixii businesskiisii ha loo kobciyo oo magaranaysa wuxuu garanaya qofka ha lagu caawiyo wixii ka maqnaana ha loo keeno investors marka runtii waxaan shaqayn fiican baa naga dhexeeya annaga iyo maamulada wadankii ka jira mar kale aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay cabdikariin jirde gole ayuu ahaa oo ah isuduwaha mashruuca shuraako dot org oo hoostaga one earth foundation shirkada la yiraahdo oo markaasi iyadu ah non profit organization ama shirkad aan dowli ahayn shuraako dot org ayaad macluumaad dheeriya ka heli karaysaan sida cabdikariin idiin sheegay inta aan dhegeystayaal hawada dib ugu kulmi doono waa cabdulqaadir xuseen guuleed oo idin leh sidaa iyo nabad gelyo